guddoomiyaha ismaamulka mandheera maxamed aadan khaliif ayaa maanta ka dhabeeyey ballan uu horay u qaaday xilligiisii ololaha doorashada oo ahayd in ardayda dhigata dugsiyada sare ee dowladda uu ka bixin doono lacagaha iskuul fiiska magaalada raamu ee waqooyiga ismaamulka mandheera ayaa maanta nasiib u yeelatay in lagu daahfuro adduun lacageed oo gaarayo saddex boqol iyo konton milyan oo ardayda dhigata dugsiyada sare ee dowladda looga bixinayo lacagaha iskuulka Anayefanya uzinduzi wa milioni mia tatu ambayo ni inaelekezwa kwa wanafunzi katika shule zetu za upili ambao ni katika jimbo letu la Mandera.
munaasabadan ayaa waxaa goobjoog u ahaa barasaabka mandheera maxamed aadan khaliif iyo ku-xigeenkiisa doctor cali lixda xildhibaan ee laga soo doortay ismaamulka iyo golaha wakiilada hoose ee laga soo doortay ismaamulka maxamed aadan khaliif guddoomiyaha ismaamulka mandheera oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in shanta sano ee uu xafiiska joogo ay ardayda si bilaash ah ku dhigan doonaan dugsiyada sare ee dowladda waad maxsan tihiin khayr allah idin siiyo idinkiiba iyo mas-uuliyiintiiba ama salowayseen sharaf baad mudan tihiin county staff oo hogaaminaya deputy governor oo raba aan ka soo shaqeeyey wiig aan soo dhaafnay oo arrintii aan maanta aan dhammaynay ay guul ka dhigeen kuwaas aan mahadcelaynaa so-aal badanaa la weydiiyey waxaa la weydiiyey lacagta ma maanta sanadka mise ma ma socon doontaa soo lama weydinin soo saas ma ahayn sanadkii la soo dhaafay intaan imaanay anigoo aan kuraha raadinayna soo maaha intaanaan istaagnay waxaan dhahnay insha allahu tacaalaa oor arrimahan aan baallan qaanay oo ka mid yahay baasari soo maaha tawaafa oo fidna soo maaha tan insha allahu waa socon doontaa shantan sana ani mootahay anigii contractkay mootaa waa shan sano waay soo maaha contractkay markaa dhammaado taas idinka ay kula kan tahay hadday ku dartiinna way soconaya soo soo haddaa socoto maxaa la leeyahy waa lagu dari soo maa maasha allah khayr allah haysiyo waxaan isku heshiinay embiyaashayna horta khayr allah siiyey kulli way joogeen kulligood way joogeen waxaa waaye waa waxaan rabnaa inaan isla shaqayno oo reer mandheera u adeegno way soo maaha dadkan waa mas-uuliintaan diyaar yihiin inay adeegaan laakiin shaqadaayni idinkaa noo fududeeya alow ma maqlaysin reerraa ma maqlaysin reer mandheerana waxaan rabaa inaan idiin sheego shaqadaan darsateen waa idin adeegaynaa laakiin shaqadii noo fududeeya say noogu fududaysin ammaan nabad ha lagu dadaalo soo maaha dhibkina ahay baa nagu filan abaartina ahay oo shan saddex saatin ahaytaa nagu filan inaan iscarbinno oo dad miskiin socod la dilo waa arran shay cun waxaad helaysa walaalow dhulka waana deeqaa reer mandheer haddaan la isku daro boqolkiiba hadda toban galdiga lamaga tego waxaad helaysiin nabada ha lagu dadaalo soo maaha si kastaba ha ahaatee waxaa soo noolaatay rajada arday badan oo dugsiyada uga tegay dhaqaale la'aan in ka badan lix iyo toban kun oo arday ah oo dhigata dugsiyada sare ee dowladda ee ismaamulka mandheera ayaa si lacag la'aan ah ku dhigan doona iskuullada cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habbi warbaahinta star ismaamulka mandheera